waxaa timi in dhiibi wolay tidhi soo qaata qalab sidii aanu nahay shaqaalihii dee ka shaqeeyey dekedda taa oo koofiyad le oole kabo oole maxay ahayday dhar taana waxaa xidhown dee shirkadaha shaqaalaha shirkadaha ayuunbaa arrimadaa lagu ogaa annagu waxaanu nahay dad dee dhowr iyo labaatan sana ama ilaa iyo intii dekadu la sameeyeyba dee ka shaqaysanayay arrintanna ma aha wax dee horu dhacay oo timi waxa weeyaan annagu waxaanu gaadiid ahaan waxaanu ku geli karnaayoo keliya edi card toofiiq leedahay oonu samaysanno shirkadihii dekedda wax ka saari jiray iyo shirkadihii wax kala soo degi jiray labaduba waxaa kaloo fadhiya gaadiidkii dekedda wax ka qaadi jiray keeni jirayna waxaa kaloo fadhiya wakiiladii maraakiibta dekedda wax keena waxna ka qaada halkan dhammaan waxay isugu yimaadeen halkan isugu keenay waa dan ka wada dhaxaysa dantaasoo ah badeecaddii dekedda imanaysay oo muddo laba bilooda saddex bilooda afar bilooda dekedda dhex taalla kana bixi karila sabab shaqa xumo daraaddeed maynu qaran dubin maynu xukuumadna uma jeedno dhiibi waliyo horumarka ay xukuumaddu u igmatana kama soo horjeedno laakiin waxaa weeyaan innaga badeecaddeenni baa taalla dekedda taalla badeecaddeenni baa laynoo diidayo inaynu inagu cashuuranno ama qaadanno ama aynu dekeddaba ugu gallo aynu tagno waxaana laynoogu xidhay shuruudo adag oo ay ka mid tahay inaynu xidhanno koofiyad haddii badan ka leeyahay soddon digriya kula heerkulkana waa ogtihiin berbere inuu yahay shan iyo afartan markaa isku shan iyo toddobaatan weeye iyo kaba waaweyn oo aynaan qaadi karaynin dee markaa xukuuma markaa d b wol ma shaqaalaynu nahay innagu intaaba aynu xidhanne mushaar hayna siisadee qor ina aynoo dhibto weliba innagaa ciddii ka hortimaadaba ku ridayne shaqaalaha inaga dhigato inaynaan inagu shaqa joojinin innagu shaqa maynaan joojinin d b wol baa amar ku bixisay goobta ay amarka ka bixisane dhammaan madaxda gobolka ee dawladdu way fadhiday iyadaa dhammaan way fadhiday ninka maqnaa ma jirin ilaa barasaab ilaa taliyaha qaybta ilaa hadeebadka isuduwaashiga wasaaradaha ilaa maariye ku-xigeenka cid ka maqnayd ma jirin dhammaantood goobjoog bay ahaayeen dekedaha kale ay maamushee caalamka ilaa dubay baanu la hadalnay xamri aanu la hadalnay dekedaha kale ay maamusho jaakeedkaa yarubaa ciddii aan shaqaalaheeda wixii ihi way xidhaan iyadu koofideeda iyo wuxuuda ee maraakiibta hoos galaysa ka shaqaynaysa meelaha halistaa laakiin shaqa dadka kale ee wax ka raranaya ama wax haddee badankeeda le geysanaya ama qalab geysanaya sideenoo kale ama wax ka cashuuraya waxay ee ganacsatadaahi waxay xidhaan oo keliya shaayaddaa yaroo keliya markaa maxaa innaga inugu kaliifaya maxay d b wol waxay ku qarinaysaa un dhibaatadeeda iyo waxeeday ku qarinaysaa dabeetana in doore waxaa noo socday wadahadal baa noo socday xalay waxay go'aan ku soo gaadheen inaydan kaba aydan kaba hadli karinba juuquna aydan odhan karin waxna aydan kaba odhan karinba markaas saaka sidaasaanu halkan isugu nimi aanu shirkan jaraa'id aanu ku qabannay waxa weeyaan annagu wax shaqa aanu joojinay ma jirto d b wol baa joojisay waxa weeyaan annagu koofiyadna ilaah baana soo daastee ma xidhan karno waxa weeyaan annagu wiish ma wadno maxay dhahay cagaf cagafyano ma wadno annagu lacag baanu qaadnaa service xafiisyadaanu tagnaa